waa dee ku faraxsana inaan ilaahay nala soo nabad ceshay waxaan safaro ku maqnaa aan ka qayb galay shirkii wadamada islaamka ee ka dhacay turkiga waa uu shirku laba maalmooda socday waxyaabihii looga hadlay waxay ahayd adigu sidii dowladaha islaamka ku booba arrimaha dhex yaalla iyo waxba gufaha dhex yaalla sidii loo dhabeyn lahaa sidii dhinac loogu soo dejeysan lahaa in dadalka kale iska ashada arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda intaba adigu dad is waxyaaba isku afgaran waay waa jira laakiin marka dambe waxaa isku raacay dhowr qodobo oo runtii ahaa communicating oo soo baxay inaan rabaa lahaa in adigu lagu heshiiyey in waxyaabaha hadda jirana la xaliyo runtiina wadamada islaamka ay xil isu saaraan in dalaqooda dhexdooda iyo dhaqaalo darada iyo waxa keenaya in gacan weyn laga geysto kadib waxaan aaday oo aan ku tegey visit dalka ruushka aan saarin wasiirka arrimaha dibadda aan kala hadlay sidii ardey aan iskaga kaashan lahayn xiriirkii hore noo socon lahaa iskaga kaashan lahayn iyo arrimaha amniga ee jira iyo arrimaha kaloo dhaqaalaha ee maanta annaga ogtiin dhalinyaro badan baan leenahay marka waxaan rabaa anoo fursaddan uga faaidaysanaya runtii inaan tacsi mar labaad u diro dhalinyaradii waalidiintii dhalinyaradii ku dhimatay badda allah naxariisto sababaha aan u tagin waxay ahayd runtii in la helo fursad dhaqaale si dhalinyaradaas maanta ee mustaqbalkooda uga dhex adkaan dalkooda gudihiisa adigu way soo dhaweeyeen runtii waa ku heshiinay inay gacan weyn ka geystaan sidii ay amniga inoo dhisi lahaayeen waxaan kala hadlay dee hadda ciidamada shisheeye ee hadda annaga gacantana sida amisom fursad waxaa weeye yar ee maha fursad jeedaysa in ciidankeena la helo si dhaqsaha la dhiso si amniga halkan waxyaabaha maanta jira caqabadaha jira ay uga hortagaan waddankan amnigiisana ay la wareegaan guud ahaan marka wadigu waa runtii aad baan isku soo afgaranay waa rajaynaynaa insha allah in mar kaleeto ay dhici doonaan hadda waxaa ka dambeeyay wasiiradii iyo taliyaasha ciidamada iyaday yeelan doonaan fursad ay is adkaan kadibna runtii sidii ciidankaas loo dhisi lahaa in aanu ku heshino